بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo tobnaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir wasallim wabacd fasalkani waxa uu ka warramayaa salaat aljamaaca salaada jamaca lagu tukanayo oo salaada marna qofku waxa uu u tukadaa keli marna wuxuu ku tukadaa jamac inta uu jamac helayana isagoo aan cudurdaar lahayn inuu ku tukado keli maaha xukumkeedana wuu inoo sheegi doonaa marka raggii loo eego ee aan dumarkii loo eegin qofka shuruudahan soo socda leh salaatuljamaaca inuu salaaddii jamac ku tukado masjid mawlac meeshii la iska helo xukunkeeda wuu inoo sheegi doonaa inay waajib tahay waxaanuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay kala fadli badan yihiin salaada aad keli ku tukatay iyo ta aad jamac ku tukato shan iyo labaatan ama toddobiyo labaatan derajo macnaheedu waxa weeye salaadaad jamac ku tukataa waxay u dhigantaa toddobiyo labaatan salaadood adigoo toddobiyo labaatan salaadood keli ku tukaday oo kale ayay u dhigantaa dee waxaad arkaysaa waa ziyaada fil cumr waa dariiqo uu kuugu ballaadhanayo oo uu kuugu kordhayo cimrigaagu marka salaadii walba lagugu dhufto toddobiyo labaatan salaadood shantii waqti haddaad ku tukato jamac haddaad ku tukato waxaad u dhigantaa oo salaadaadu ay u dhigmaysaa adigoo bil tukanayay adigoo bil tukanayay dee cimrigii intaasun isku taymiskaray ee isku darbi waa dariiqooyin waa kayfa yutiilu linsaanu cumrah siyaabaha u dheeraynaya weeye qofku cumrigiisa waxaa kaluu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam salaadan marka uu ka warramayay waxa uu cadhooday niman munaafiqiin ahaa oo ka hadhi jiray jamaca oo aan iman jirin waxa uu dabeedna yidhi waxaan jeclaystay ama aan doonay inaan idhaahdo qof salaada tuki adigu ummadda tuki dabeedna kuwaa guryaha ku hadhaya aan col u kaxaystaan u tago aan ku soo gubo dabeedna guriga guriga ay ku jiraanay ku habsaameenba aan ku gubo waa nebigii naxariista kacaynka leh nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu soo diray ummaddan inuu si uu naxariis ugu noqdo wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kiibaa markaa tamaniyey oo doonay inuu cid ku gubo guri macal xaafadooda uu isla gubo arrinku arrin sahlan maaha waxaa kaloo markaas u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam nin indhala oo dam ah oo la wado waxa uu leeyahy ninkaas cidi soo kaxaysa ma hayo oo jamaca ay keenta amaba mararka qaarkood baanan helinba bal ka waran nebigu uu ruqseeyey inuu gurigiisa ku tukado kolkuu dabeedna ka dhaqaajiyey buuhi kaalay adaanka ma maqashaa haa waan maqlaa buuhi oo kaalay buui fa ajib adaanka ajiiboo kaalay meesha indhoole laga dhaafi waaye maad u malaynaysaa nin fawtaansan oo taksiinta cirkaa la egaysiiyey oo marqaansan in laga dhaafayo oo masaajidka agtiisa fadhi kudirira oo halkaa ku qaylaya iyadoo la aadaamayo wadaankii socdo ma laga dhaafayaa nin isaguna iska sheekaysanaya ama iska shaqaysanaya ama xafiiskiisii fadhiya oo awoodu leh lagama dhaafayo kolka salaadan iyada ah iyay ku waajibtaa jamacu in jamaca lagu tukado salaada macnaha waxaynu odhan karnaa si kale haddii loo dhigo waa arrin siyaasi ah waa hogaamin iyo siyaasad fiican oo markaa islaamku uu ka leeyahay ururkan dadka muslimiintii maalintii iyo habeenkii shan jeer ay ururayaan shan jeer ayaynu masjidkaa isku arkaynaa waxaa la ogaanayaa kii maqnaa waxaa la ogaanayaa kii bukay waxaa la ogaanayaa kii baahnaa ee duruufaysnaa kii taakulayn u baahnaa kii tacliin u baahnaa ummadda wixii kusoo kordhay ayaa mar walba la ogaanaya waa dadku sida ay iskugu xidhmi lahaayeen ay bulshadu isu dhex geli lahayd ilaan had iyo jeer ummadda isku dhan ujeedaa ugu fiican in la hogaamiyo siyaasiyan ayaa ugu wanaagsan marka dariiqooyinka ummaddu ay isula tafaaculayso ay isula qabsanayso isku dhex geli karayso isku fahmayso ayaa tan ah labada qof haddaanay isuba imaninoo mid waliba xafiiskiisana taga ma bakhaarkiisa gurigiisana uu ka soo tooso oona asalaamu calaykum bay sodhan waxa iska abuurmaya dayr weyn ayaa iska samaysmaya oo shaydaanku uu binaynayo oo ama qabyaaladuu ku dhisayo ama shaki uu ku binaynayo ama koox uu ku dhisayo wallahi hebel waxaasuu kaaga jeedaan reer hebel waxaasay idinka jeedaan guruub hebel waxaasay idinka jeedaan waxaasuu dhisayaa shaydaanku wixii oo dhan jamacan la ysugu imanaya dadku ay isasalaamayeene ayaa meesha ka saaraya xikmado badan baa ku jira wasalaatu ljamaacati sunnatun mu'akada buun salaadan jamaca lagu tukanaya waa sunne aada u adag xagga ragga marka la eego iyo dumarka labadaba walasaxu annahaa fardu kifaayatin fii xaqi rijaali lmuqiimiin waxaase madhabta raajixa buu kuhi inay fardulkifaayati macnaa xukunkeediibuu ka warramaya in jamaca lagu tukadiyo in guriga lagu tukado maxaa u farqiya ma sunna ma waajiba ma fardulkifaaya saddex qowl baa jiro qola waxa ay leeyihiin waa fardulcayn qof walba fardulcayn bay ku tahay oo ragga ah oo kari karaya masjidka inuu tago sida madhabtani ay doorteenna waxa weeye inay fardulkifaayati oo ummadda hadduu bar jamicii oogo barhka kale uu ka dhacayo qolada kalena waxa ay leeyihiin waa sunno aada u adag isagu sunnaha aada u adag buu sheegay laakiin sida sharaxu uu kuu qabanayo waxa weeye inay sunno tahay inay tahay fardulkifaaya xagga madhabta waayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiidka uu sharaxa ku qabanaye maa min halaaثatin fii qaryatin aw badwin laa tuqaamu fiihim اljamacatu wa fii riwaayatin aلsalaa ila staxwada calayhim shayaaiin ila staxwada calayhim الshaydaan haddii ay jiraan saddex qof oo magaalo jooga ama meel baadiyaa jooga oo aan jamaca ilaahay oogeyn shaydaan baa ku habsaday oo ka waageertay shaydaan baa ka waageertay marka dee shaydaanku istaxwada calayhim ashaydaanu faansaahum dikra allah ulaa'ika xisbu shaydaani alaa ina xisba shaydaani hum lkhaasiruun arrin sahlan maa waa lagu guuldaraysanaya qolyaha qaarkoodna waxay qabaanba darafkan sunnaha darafkiisa kalay joogaanoo waa fardul cayn in jamacaad ku tukato salaadii mar haddaanad cudurdaar lahayn kow welibana laa tasixu salaatu biduuniha salaadina kaamaba ansaxayso adigoo jamaca iman karaya marka waa afar qowl qowl aada u adkeeyo odhanaya waa fardul cayn qofkana kama ansaxaysaba hadduu jamaca karaya la-aanteed iyo mee waa fardul cayn ee hadduu fardulcaynkaa ka tago gefunbuu sameeyey salaaddii way ka ansixi iyo qowlka saddexaad oo odhanaya waa fardulkifaaya waa ka madhabta raajixa iyo qowlka afraad oo odhanaya waa sunno aada u adag calaa kullin nusuusta markaad eegto waa inay faraltay jamac inaad tagtaa yaan la fudaydsan jamaca waa inuu camirmaa oo dadku ay ku xisaabtamaan inay wakhtigaa ku arjaskareeyaan shaqadooda maamulkooda dhaqdhaqaaqooda qofku waa inuu ku xisaabtamaa wax salan maaha eriyadii walbana goob lagu tukadaa waa inay jirtaa waxa uu yidhi marka wa calalma'muumi qofkii la tukinaya waxa waajibkua an yanwiya inuu niyoodo al-i'timaama kudayashada duuna alimaam imaamku se ma niyoonayo qofka la tukinayaa buu ku yidhi markuu xidhanayo inuu dee imaam ku xidhanayo iyo inuu keliyay dee waana kala socnaataa niyadaa kala soocaysa waxba inuu niyadii sheegu idhaahdo muqtadiyan iyo ma'muuman iyo ma aha laakiin inuu hebel ku xidhanayo ama jamacan ku xidhanayo waa inuu niyoodaa oo dee niyadaasaa kala saaraysa inuu gaar u tukanayo iyo iyo inuu dee cidku u xidhanayo waxaana laga faaidaysanaya xadiidkuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxiix ahaa inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa loo yeelay si loogu daydo marka kudayashadaa u nebigu sheego waa inaad niyooto ila farqi baa udhaxeeya qofku keli markuu tukanayo iyo iyo markuu cid la tukanayo duuna alimaam imaamku inuu dee isagu niyoodo inuu cid tukinayo waxba daruuri maaha buuli oo hadduu iska bilowdo lagu xidho way ansixi laakiin isaga laftiisa si uu fadligii u helo fadligii jamaca si uu helo dee waa inuu niyoodaa inuu uma tukinayo inama alacmaalu binniyaat wey axkaamtoodaa dee kala duwan markaad xor tahay aad keli tukanayso iyo markaad cid tukinayso ama la tukanayso dee farqi baa udhexeeya farqigaa maxaa keeni kara niyada waxa uu ku uhi wayajuusu waxa iska bannaan an ya'tama alxuru bilcabd inuu qofkii xorta ahaa ku daba xidho addoon waalbaaliqu bilmuraahiq qofkii baaliq ahaa ee qaangaadhka ahaa inuu isaguna ku xidho muraahiq muraahiqa wuxuuna uga jeedaa uun qof muraahiqa markiisa hore waxaa la ydhaha qofka soo qaangaarhaya afariyo toban jirka iyo saddex iyo toban jirka iyo qofkaa qaangaarhka ku dhow waa la ydhaha laakiin iminka halkan wuxuuna noqonayaa uun waa qof mumayisa oo dhallinyaro caruura ilmo caruura weeye laakiin si wanaagsan dee waxu kala garanaya caruurtu isku caruur maahee dee waa ilmo wax tukinaya oo sideed jir toddoba jir oo mudakara wax tukin karaya kaana waa lagu xidhan karaa buu ku yidhi oo qadiyaddu waa qadiyad la xidhiidha uun taqwada alla kacabsiga qofkuu leeyahy addoonba ha ahaado iyo tayada uu salaada u yeelayo in markaa addoon lagu xidho garatay laakiin in ilmo yar lagu xidhanayo inan yar in lagu xidhan karo iyaduna daliilbay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu reer madiine maaragtay u sheegay oo macruuf ahayd oo la yidhi ha idin tukiyo ka idinku qur-aan badani markii asxaabtu halkaa u hijrooday inay tegeen dabeedna way baadhbaadheen oo qofkii ugu qur-aan badnaa ee qur-aanka ugu akhriyi ogaa waxay heleen inuu yahay inan yaroo la yidhaahdo camru bnu salama ayaana ka yar la odhan jiray waa toddoba jir toddoba jir weeye ninkaasaa ugu qur-aan batay ya-umu lqawma aqra'uhum likitaab illaah ilaahay kitaabkiisa qofka ugu yaqaanaana dadka tukinaya meesha isugu yimid ayuu yahay xadiisku dee dad xumaan kale iyo xafiiltan uu ku jirayo isla weynaani ma ahayne diinta ilaahay bay ugu u hogaansanaayeen yarkii baa la yidhi ina tuki camarow ina tuki baa layidhi yarkii wuu horu maray bal ka waran toddoba jiri maama ashuqa yaraysan rag yaryaraysi ma leh wax yar tare mooyaane waxba tara ma leh ninkii yaraa waa u ladiitay salaadii buu dadkii tukinaya meeshana dee warshaduhu may badnayne aradkaa iska badnaayoo yaryarkana looguma dadaalo dhar wanaagsan in loo xidho inta dadka waaweyn la siiyo had iyo jeer in leeg lama siiyo yarkaasi gunti yaroo gaaban buu iska xidhan yihi qayd yaroo gaaban buu iska guntan yihi wuu sii foorarsadaa mararka qaarkood baabay dabayli timaadaayoo malada inta yarna ay ka badhsiisaa dumarkuna inta badan sideennanoo kala dayruma dhaxaynaynin marka raggu tukanayo iyaguna qaybtaa dambe unbay ku tukan jireen oo dee ragguna kasoo yaro go-an yahay dabeetana waxa dhacaysa inay maladaa bidhbidhla dumarku halkaa ka arkayeen kolkaasay ashkatoodeenoo raggiibay u cawdeenoo yidhahdeen waaruu cannaa ista qaari'ikum oo ninkaa idin tukinaya xaggiisa damahana laga qariya ragow taladii tala muhiima bay noqotay dabeedna waxaa lai iibiyey buu ihi badlad aan ragga waaweyniba sidaninoo culimada uun ku habboon wallahi imaamnimadaa waan ka faa'iiday buui imaamnimadaa dee u labistay ilaan cilmigaa sharaf leh cilmigu sharaf buu leeyahy tacallam falaysa akhuu cilmin kaman huwa jaahilu waxa uu leeyahy ninkaa shaacirka ahay cilmiga barabu qofka cilmiga leh iyo ka aan cilmiga lahayn isku mid maaha wa ana kabiira alqawmi laa cilma cindahu sagiirun ida iltafat calayhi lmaxaafilu wa ana kabiira alqawmi laa cilma cindahu sagiirun ida iltafat calayhi lmaxaafilu qofka markaa dadka ugu weyne haddaanu cilmi lahayn wuu yar yahay buuri meel cilmi looga baahan yahay hadduu yimaado wuu yaryahay ka yarina meel cilmi looga baahan yahay wax ka faa'iidayn karaya hadduu yimaado wuu wen yahay wuu wen yahay marka wuxuuna aynu uga jeednaa inaynu iftiimino walbaaliqu bilmuraahid macnaha ilmuhu waa inuu yahay qof dee ku wanaagsan qiradii maaragtay dhallinyara wax garanaya oo yaani waxba iskaga qasnayn walaa tasixu ma ansaxaysa buu ku uhi qudwatu rajulin bimra'a inuu nin gabarh ku xidho ma ansaxaysa iyadu oo nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam man zaara qawman qofka qolo soo booqda falaa yaummahum yuu imaamu noqonin walaa yaummahum walyaummahum rajulun minhum imaam ha u noqdo nin ka midi nin ka mida nin buu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida sunnaha nebiga ku caddina saasay ahayd oo dumarku iyagu way istukin karaan ta tukinaysaana safka dhexdiisa istaagaysa saxaabiyaadkii caaisha ay ka mid ahaydna waa ka soo arooreen inay dumarku istukinayaan laakiin inay rag tukinayaan maya inay tukinaysa rag maya waxba tukin mayso walaa tasixu qudwatu rajulin bimraa iyaga waa la tukinayaa sida tartiibta safku uu yahayna inuu raggu horeeyo weeye dhallinyaradu iyo carruurtuna ku xigaan dumarkuna ay kasii dambeeyaan saasuu nebigu u tukiyey calayhi salaatu wasalaam anas wuxuu leeyahy maruu nebiguna tukiyey aniga ayaa kusii xigay islaan xagga dambe joogtaana way nagu sii xigtay saasaa sharcigu uu tartiibiyey dadka imaamnimadan salaaduna waxa ay ka turjumaysaa imaamnimadii iyo madaxtinimadii weynayd ee dadka muslimiintu ay lahaayeen kol haddii salaadiiba la yidhi marka ayay tukinin tan kalena waxba madax noqon maysee ay iska joogto howlaha kalena haysay ku wanaagsanta walaa qaari'in biumiyin qof qaari ah isaguna kuma xidhan doono ummi ummiga waxaa looga jeedaa halkan qof aan qiradiisu wanaagsanayn raxima allaahu mra'an carafa qadra nafsi allaha u naxariisto qof halkuu taagan yahay iskarta iyo mustawihiisa oo aan kasoo dulboodin ilaan hadduu qofku meesha uu taagan yahay kasoo dulboodo waa mutakalif waxaanad ku wanaagsanayn kol kastood isku kadeedo waa tacbun iyo daal marka qaarigu waa qofka ku wanaagsan faatixada iyo waajibaadka salaadu ay leedahay inuu si wanaagsan u aqriyo umiguna waa qofka faatixada jajabinaya marka inta aynu haysanno qof qaariya oo qirada qur-aanka wanaajinaya faatixada si fiican u akhriyaya qofka kale hadaadiisuba ha weynaato hadduu doonayo cilmigiisa kaleba ha batee inuu iska dib joogo wey inuu iska dib joogo takhasusaad baa jira takhasusaad baa islaamku eegaya cid waliba meesha ay ku wanaagsantahy waa in la geeyaa haddii dagaalayta qof geesi ahoo xirfadda dagaalka yaqaan baa loo baahan yayo milatari cad ah oo wax badan ka soo hoynaya haddii ay tahay makaanic iyo warshad la samaynayo takhasuskeedii baynu raadinayna idaarad iyo maamul ninkii ku fiicnaa wey aqoon iyo wax sheegid waa ninkii isaguna markaa wax kordhin karaa cibaadaduna waa saas oo kale masjidku waa goobtii ruuxda dadka muslimiinta ay ka sahay qaadanaysa meeshii ay ku raaxaysanaysa wey salaadu mid laga cararaya maaha waa mid lagu nasanayo marka cidda ugu roonqirada waa in loo xulaa weli waa si macruuf caalamulislaami had iyo jeer marka masjid la dhiso ama imaamiyada la raadinayo tartan baa loo sameeyaa kuliyadaha qur-aanka iyo jaamacadaha qur-aanka dhallinyarada ka baxda iyo dadka ka baxa ayaa tartan loo gelaya qofka ugu tajwiid iyo taxfiid iyo qiro fiican ayaa masjidka loo qaata innaga halkeenana maxaa loo qaata baabul ardaa masjidkan reer hebel baa dhisay ama nin reer hebela baa dhisay dabeetana xabad reer hebela buu kusoo waaridayaa kaasunbuu leeya waabuu nawarariyo shaxaadkii sidaa batae wadalakan dadka is-hortaag waa kaa dhanna waxba u dhaqaajin waaya horantii dhibkeeda wax jira wey ardaaginbay deyana ka midta waxaa loo baahan yahay in loo raadiya masjidka yaa camiraya yaa loogu imanaya yaa la jeclaysanaya qiradiisa iyo cilmigiisa yaa la jeclaysanaya in loogu yimaadaabahe laakiin haddii kale dee waa la baalmaraya waxa la odhanaya arrinku faatixada jabinaya nagu daba ansixi mayse kaa shishay nageeyo yaro kooban dabeetana masjidkiioo weyn baa khaawi iska noqonaya khaawi qofkii waqafka sameeyey siduu ajri ku helayaa waxa weeye in cilmi iyo cibaado masjidka lagu camiro laakiin in la cadilo maaha oo la xurteeyo wa xaqiiqo jirta wey mushkiladda inaystee ka midta waaya walaa qaari'in biumiy marka umigu waa qof faatixada faatixada waxay leedahay xuruuf waxay leedahay shidad waxay leedahay muduud ayay leedahay intaba waa inuu qofku kamilaa laazim yukamil ila nebigu wuxuu leeya yaumu lqawma aqra'uhum likitaab illahi tacaala alaqra ka ugu qaarisan weeye waa inuu cilmiga tajwiidka yaqaanaa walahdu bitajwiidi xatmu laazimu man lam yujawid alqur'aana aafimu liannahu bihi lilaahu anzala wahakada minhu ilayna wasala wahuwa ayda xilyatu tilaawa wazinat ladaa'i walqira'a macnaha tajwiidoo qur-aanka lagu akhriyaa wuu macaaneeyaa qur-aanka wuu wanaajiyaa wanaajiyaa asxaabtiisa mid ka mida qur-aan akhriyaya nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam waa abi muusa alashcari wallaahi waan aada iyo aad baan u jeclaystay buuhi xalayto maraan dhagaysanaya abi muusa adigoo qur-aanka ku tukanaya oo akhriyaya aad baan u jeclaystay buui walaa qaari'in biumiyin markaa waxyaabaha lagu xilanayo masaajidada ayayba ka mid tahayba qofku hadduu jejebinayo faatixada haddii uu bidcoono yahay haddii uu salaada dadka aada ugu dheeraynayo haddii uu mid dabeecad xun yahay kullu daalik waxyaabaha keeni karaay ka mid tahay in masjidkii laga baydho wuu ka gudbay markaa qofkii tukin karayay dadka iyo kayfiyada uu yahay iyo ka uu jamcu ka waajibay marka waxa uu u gudbay waa arrin muhiim ahoo runtii aada inoo khusaynaysee marka la tukanayo salaadii waa shuruudu lqudwa wa kayfiyat lqudwa siyaabaha la isugu dayanayo iyo meesha lagu wada tukanayo waa masjidkeennan iyo habka xidhiidhkeennuu noqonayo waayu mawdicin meel kasta oo sallaa fi lmasjid masjidka uu kaga tukado bisalaati alimaam salaada imaamka isaga oo ku dayanaya qofkan la tukinaya fiihi masaajidka dhexdiisa meel kasta oo masaajidka uu kaga tukado isaga oo imaamka ku dayanaya wa huwa caalimun bisalaatihi salaada imaamkana wuu ogsoon yahay oo uu la jaan qaadi karayo ajza'ahu way ku filantahy way gudaysaa macnaha waa kaga filan tahay inuu ku xidho way waa fiican tahay ajza'ahu waa u gudaysa meel kasta oo masaajidka uu kaga soo xidho kol hadduu la jaan qaadi karayo imaamka tukinaya oo rukuucdiisa iyo sujuuddiisa uu la socon karayo codkiisiina uu maqlayo aanay isweydaaranaynin saani ay isula jaan qaadayaan ajza'ahu way u gudaysaa way ugu filantao jamicii wuu ansaxayaa wey marka laba arrimood unbaa midkood muhiim yahay marka had iyo jeer aad ku xidhanaysa imaamka ama waa inaad isaga arkaysa ama waa inaad cidda sii arkaysa arkaysa ama waa inaad codkiisa maqlaysa waa intaa wey sidaad kula socon karaysaa waa sidaa waa in labadaa midun jira arag iyo maqal midun waa inuu jiraa haddii araggii iyo maqalkiiba meesha ka wada baxaan dee sidee baad ula jaan qaadaysa samica allaahu liman xamida markuu yidhi uu soo toosay dee adigu waad rukuucaysaa oo isweydaaranaysaa marka xidhiidhkii ma suuroobi karayo waayu mawdicin sallaa fi lmasjidi bisalaati limaami fiihi meel kastuu masaajidka kaga tukada isagoo imaamka ku xidhan wahuwa caalimu bisalaati salaadiisana uu ogyahay habu socodkeeda ajzaahu way u gudaysa maa lam yataqadam calayhi haddaanu ka horumarin buuri wuxuuna muhiimahun imaamka inaanu ka horumarin oo halkaa dabadaka ku tukanaya ama dushan kore ku tukanaya dee waa inaanu imaamka dhaafin liyu'tama si loogu daydo cidaad ku dayanaysa dabcan waad ka dambaysa hal masaluun baa laga soo reebayaa haddii xaramka ama kacbada ilaahay imaamku uu dadka ku tukinayo dee kacbadii dabcan mudawar weeye oo hareeraha lagaga soo tukanaya marka kuwa kaa soo hor jeedaa way kaaga soo dhowaan karaan imaamku isagoo halkaa dambe taagan ayaa kuwa ka soo hor jeeda iyaguna dee kacbadii loo tukanaya ilo ay hareeraha ka taagan yihiin way uga soo dhowaan karaan kuwaas marse haddii isku dhan laga tukanayo waa in imaamka laga dambeeya maa lam yataqadam calayhi hadaanu ka horumarin la sinaanshuhu mushkilad ma leh la sinaanshaha iyo ka dambayntunbaa la doonaya laakiin waa inaana kala horaynin cidhibta wain sallaa fi lmasjid hadduu masjidka ku tukanayo qofkii imaamka ahaa imaamkii baa masjidka dhexdiisa ku tukanaya waalma'muumu khaarija almasjid ma'muumkii la tukinayayna masaajidka wuu ka baxsan yahay qariiban minhu meelse u dhow buu joogaa wa huwa caalimun bisalaatihi salaadiisana wuu garanayaa salaada imaamka wuu la jaan qaadi karayaa caalimnimaduu sheegaya wuu la jaan qaadi karayaa wey walaa xaa'ila hunaaka wax gidaar ahoo ku xidhanoo inay isu socdaan diidayaana ma jiro jaaza way iska bannaantay arrin iska bannaan shardi maaha weeye macnaha ka la tukinaya iyo ka wax tukinayaa inay masjidka gudihiisa un iskula jiraan shardi maaha laakiin hadduu masjidkii buuxsamo dushana waa lagu tukan karaa debaddana waa lagu tukan karaa dhinacyadana waa lagu tukan karaa wuxuuna shardiyahuun laba arrimood ta hore inuu og yahay salaadiisa u garanayo markuu rukuucayo markuu sujuudayo markuu kacayo markuu fadhiisanayo ama microfonka ha ka maqlayo ama haba arkayo isaga iyo ciddii arkaysa oo labadaa mid shardiga labaadna waxa weeye xaa'il inaanu jirin haddii gidaar ku xidhan yahay meeshii oo nag ay tahay dee iminka dhinacaasoo kale u wada xidhan yahi matalan waa wada xidhan yahay dee uma soo tallaabi karayo uma soo gudbi karayo albaabo ka soo furani ma jiro markaana kagama xidhanayo labadaa shardibuu u xidhan laakiin haddii ay dhacayso matalan waddaa udhaxaysa ama webi yarbaaba udhaxeeyo dee aad kasoo dabaalan karayso dhib ma leh ilaa waad kasoo tallaabi karaysaa marka maalan masaajidka oo kale oo iminka fooq leh dadka dushiisa ku tukanaya wuxuuna muhiimahun in halkaa imaamka laga eegayaa u furanta mar walba waa in la furaa oo haddii microfonkaas ilaa wax wad lehe uu iska baktiyo de waynay arkayaan oo kuwa usoo horeeya ee halkan yara bannaan dul taagani waa inay imaamkii arkayaan marka microfon ka baktiyo dabeedna qolada ka dambaysee dusha kusii tukanaysaana kaasay sii eeganayaan safka hore eeganayaan haddii laakiin halkan la xidho samaacadduna baktido dee maxaa la maqli waxna la arki maayo waxna la maqli maayo hawlka markaa xidhiidhkii baa u furmaya gaar inay isu tukiyaan wey kuwa horeeya unay ku daydaan ama day gaar isaga tukadaan hadday isla fahmi waayaan marka halkan uu ku leeyahay walma'muumu khaarij almasjidi qariiban minhu imaamkii baa masaajidka ku jira ma'muumkuna khaarijka dabadu joogaa waanu u dhow yahay wuu u dhow yahay buu u dhowaanta intee laga eegaya u dhowaanta inta laga eegayaa waxa weeye maalan saddex boqol oo dhudhun meelaha ah waa inay isu jiraan baynaan sida curfiga ah salafkii iyo asxaabta iyo waktigaa marka la eego masaajidka dabadiisa marka laga dhudhumiyo ilaa saddex boqol oo dhudhun waa inuu usii jiro masaajidka halkiisa ugu dambe ama jamaca halka ugu dambaysa waa in saddex boqol wax ka badan aanay udhaxay sidaasaa markaa intaa yaro kooban ayuu ku dhaafay salaadii jamaca iyo kayfiyaadkii la isugu xidhanayay isagoo dabcan soo ururinaya waana muhiimoo dee in wax badan laga ogaado aad bay u wanaagsan tahay salaadii jamaca ila waad la tukanaysay faslun fasalkan kalena waxa uu ka warramayaa salaadii safarka iyo socdaalka waa wakti uu qofkii haysto ruksad mar hadduu qofkii muslimka ah socdaal iyo safar uu ku jiro wuxuu haystaa ruksad laba arrimoodba ruksad buu u haystaa inuu salaadihii afar afarta ahaa gaabiyo oo uu ka dhiga labalaba waxa labaadoo ruksad u haystaa inuu salaadihii isu geyn karo duurkiiyo casarkana meel isugu geyn karo maqhribka iyo cishaa'igana meel isugu geyn karo subaxu ilaan wakhti dheer baa u dhaxeeyo isagoo qofku ka faa'idaysan karo cishaa'igiiyo subaxii wakhti dheer baa u dhexeeya subaxiiyo duhurkiina wakhti dheer markaa subaxii fursad uu heli karaaye kuwan kale isku dhowdho ha isu geey oo haddii maalan wakhtigii duhurka uu soconayo ha iska socdo ha dib dhigo hadduu wakhtigii casarka socodkiisu ku beegan yahay ha soo qadimo duhurka halka duhurka ha geeyo taqdiim iyo ta'khiir bana ruqsad markuu socod ku jiro ama dagaal ku jiro qofkii muslimka awiy ilaahay baa waxau ihi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa marka aad ku jirtaan safar dembi idinkama haysta salaadda inaad gaabisaan mar haddaad dhulka soconaysaan waa suuratu nisa ninka la idhaahdo yacla bnu umaya ayaa wuxuu ihi cumar binu khadaab baan su-aal weydiiyey waxaan ku idhi aayaddan bal ka war ii sharax macnaheeda laysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu dembi idinma haysta dadka muslimiinta ahow salaaddii inaad gaabisaan haddaad ka cabsataan inay salaada idinka aafeeyaan oo ay idinka waxyeeleeyaan kuwa gaalada ahay haddaa kuwaa ka cabsanaysaan salaaddii waa gaabin karta dee dadkiina iminka aamin bay noqdeen oo cabsii ma jirto bal iga jawaab ma cabsidunbay ku qaydantahay gaabinta salaadu markaa cumar wuxuu igu yidhi buu yidhi arrintaa aad la yaabtay amba waa la yaabay rasuulkana waa weydiiyey sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu iigu jawaabay sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqata war waa sadaqo ilaahay uu idin siiye ka guddoonta sadaqo ilaahay uu idin siiye weeyaane ka guddoonta macnaheedu wuxuu tilmaamayaa xadiidku cabsi iyo dagaalun inaanay gaabinta salaada ku gooni ahayn laakiin haddii safar lagu jiraba waa la gaabin karaa taasuu tilmaamayaa macnaha xadiidku inuu caam yahay gaabinta waxa uu markaa yidhi wayajuusu lilmusaafir qofkii socdaalka ahaa waxa u bannaan qasru salaati arubaaciya salaaddii afarafarta ahayd inuu gaabiyo taasaa u bannaan sidaa aayaadka aynu soo sheegnay iyo axaadiidtaasiba ay caddaynayaan salaadaha afarafarta ahunbay gaabintu ka suurowdaa duhurka casarka cishaa'iga maqhribka iyo iyo lama gaabiyo subaxa waa fiqi daro ama waa qofka oo aan baabkan fahamsanayn hadduu maqhribka laba ka dhigo hadduu idhaahdo dee gaabiya baa la yidhaha kamba uu gaabsamaya ama subaxii uu midh ka dhigo waa faham daro maxaa soo hadhaya marka labadaa midna lama gaabiyo ilaan cibaadadu waa shan shardi kolka la helo ayaa la gaabiyaa salaada afarafarta ah oo qofkii musaafirka iyo socdaalka ahaa shantan shardi kolka laga helo gaabinayaa salaadii shantii shardi waa maxay an yakuuna safaruhu fii kayri macsiya safarkiisu waa inaanu macsiyo ahayn alla ka fogaansho iyo edeb daro waa inaanu safarkiisu ahayn wa an takuuna masaafatuhu sittata cashara farsakhan masaafada uu u socdaalayaana lix iyo toban arifoof waa inay ti wa an yakuuna mu-adiyan lisalaati arubaaciya salaadan afarafarta ah waa inuu adda ay tahay oo aanay qallo ahayn wa an yawiya alqasra maca alixraam markuu xidhanaya salaada waa inuu gaabinta niyoodaa wa an laa ya'tama bimuqiim mid dhammaystirayana waa inaanu ku dayanin afar shantaa shardi weeye goortaad gaabin karaysa shalaada eed musaafir tahay shantanaa muhiima shardiga u horreeya waxa weeyaan safarkiisu waa inaanu macsiyo ahayn macsiya dee safar ama waajiba ama sunno ah ama mubaaxa safarkii xajku ku jiraa waa safar waajiba safarkii wuxuu ku jiraa jihaadka waa waajib safarkii wuxuu ku jiraa qaraabo salaanka iyo dad badbaadintii iyo booqashadii iyo maslaxadii ummadda iyo midayntoodii waa sunne wuu iska tijaaro tegaya ama tafaqud iyo dalxiis buu u socdaa waa mubaax safarkiisu waa inuu noocay laakiin ka macsiyada dee waa iska macruuf qofkani waa ciyaar gudoo dee sinaya waxbuu u socdaa amaba waxaaba laga yaabaaba inuu jidgooyn ku jiraba lujiif yahay ama inuu qof soo dilayo dee kaasi haynaga dhinto haynaga dhexbaxo wax loo naseexaynayaa ma jiro waa kayra baaqin sidai aayaddu markaa ay tilmaamaysa kayra caadin walaa baaqi wey hayra baaqin walaa caadin waa inaanu baaqi iyo caadi midnaba ahayn mid xadgudbaya ama ummadda dhibaya oo baktigii waxa loo xalaaleeyay cunidiisa qofkii aan caadi iyo baaqi toon ahayn gaabinta salaadeedana salaadiina marka uu qofkii gaabinayo ruksadan ka faa'idaysanayo waa inaanu macsiyo ku jirin maslaxadda kaasaa la siinaya ruqsadda kaasaa qaadanaya shan- sa- shardigaasi waa kaa waa shardi asaasiya shardiga labaad waa an takuuna masaafatu sittata cashara farsakha meesha uu qofku u safrayo meeshii loo gaabinayay salaada waa inayd qofka soomani heerkii uu ku afurayay marka uu u safrayo waa inayd lix iyo toban farsakh farsakhu waa arifoof arifoofkana haddii ay fuqahaadu qadareen waa saddex mayl bay idhaahn maylkuna waa afar kuna tallaaba tallaabaduna waa saddex fuudh saasay ragga mitirkooda u sitaanba mitir faransiis iyo mid faranji iyo mid ingiriis toona umay baahnayn laakiin kaa farta waaweyna ayaa ay fuqahada muslimiintu wax ku qadareen oo ku xidhan xoolahaaga iyo socodkaaga iyo adinkaaga ku xidhan iyo gacmahaaga iyo dhudhunkaaga ummad walibana tii socodkeeda iyo dhudhunkeeday wax ku qiyaasanaysa ee kii hore iyo kuwii inaga dhaadheeraa iyo kuwa dambe inaga yaryar iyo ee qolo waliba iyagaa kuwooda ku qiyaasanaya waa qiyaas wanaagsan wey marka lix iyo toban farsakh oo farsakhiiba saddex iyo marka lix iyo toban saddex lagu dhufto dee sideed iyo afartan sideed iyo afartanka mayla ay kuu sheegaan halkaasay kasoo baxayaan oo la odhan kara malaa iminka haddii kilomitr loo rabo koob iyo sideed koob iyo siddeetan kiilo meelaha weeye masaafada lagu qaadinayo mas'alo la isku waafaqsan yahay ma aha een ee culimada qaarkood waxay qabaan masaafada salaadii lagu gaabin karaa inay intaa ka yar tahay oo nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam laa yaxillu limra'atin an tusaafira yowman waleyla ilaa wa macaha duu maxram aw zawj aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam calaa macna alxadiid gabadha muslimadda ah xalaalu ma aha inay habeen iyo mas- maalin safarto iyada oo uu la socdo ninkeeda ama xigtadeeda mid ka mida uu la socdo mooyaane ee iska safra marka maadaama uu sheegay masaafad habeen iyo maalin la socdo habeen iyo maalin la socdo dee way ka yarta sideed iyo afartan aa marka inahaasay ka qiyaasay safar buu ku sheegay habeen iyo maalin masaafad la socdo adigu safar wax lagu tilmaami karo qofkii hebel safar buu u baxay la odhan karo halkan uu yar gaadhaa la idhaahdaa marka farta la godayo halkan uu yar gaadhay baa la idhaha marka laakiin meel dheer uu tago waxaa la idhaha wuu safray safar buu baxay marka inahanaa noqon karaa marka meel dhow kuma gaabin karo arbacatu burudna waad arki doontaa iyagoo fuqahaadu cabiraya arbacatu burud afar qaboono afar hadhima deg wey oo markaa waxa weeye maalin iyo maalin buu qofku soconaya waa laba habeen iyo laba maalmood labada habeen dabcan waa la seexanaya labada maalinna dee gelinka hore marka la socdo la hadhima dego casarkiina waa la caraabaya waa labada qaboonaa la soconaya iyo maalin kaleo labadiisa qaboonaa waa afartaa jeer waaya imaamu lbukhaari ayaa waxa uu ku soo arooriyey kitaabkiisa baabuu leeyahy baabu fii kam tuqsaru salaa salaada inteebaa lagu gaabinaya dabeedna wuxuu uhi wakaana bnu cumar wabnu cabaas radia allahu canhuma yaqsuraani wayuftiraani fi arbacati burud wahiya sitata cashara farsakhan ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo waxa ay salaada ku gaabin jireen labadaa maalmood socodkooda sideed iyo afartanka mayl udhig shardigii labaad buu haa kaas waan takuuna waan yakuuna muaadiyan lisalaati rubaaciya salaadan aada gaabinayso ama aada jamcinaysee afartaa waa inay tahay salaad adda-ah salaada midina waa qalle midina waa addaa soo maaha salaadan markaa uu ruqsadda u haystaa waa tii ahayd maxay iminka la tukanayay laakiin tii kaa tagtay adigoo gurigaagii jooga marka aad safarka socoto eed socdaal ku jirta haddaad doonto inaad soo qallayso de iyadoo dhammaystiran baad soo qallaynaysa iyadoo dhammaystiran dee soo qallee ilaan safarkaagamay tegine negaadibay kaaga tagtee tuu meesha ka saarayaa waata ama adigoo socdaala ayay salaada kaa tegeen gurigaagii adigoo jooga ayaa doonta inaad qallayso dee waa dhammaystiraysaa kolkaana ilaa waa degantay labada jeerbe tuu meesha ka saaraya waa taa oo ruqsadda wuxuuna loo haystaa uun dee qofku intuu socdaalka inbuu ruqs- ruqsadda haystaa ilaa waa waxa weeyaan waa rafcu alxaraji waalmashaqa dhibka ayaa qofkii laga dulqaadaya almashaqatu tajlibu taysiir qofka muslimkaa mar kastoo hawle ay ku timaado waa loo fududeeyaa safarkana nebigu markuu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi alsafaru qircatun min annaar aw min alcadaab socdaalku waa qayb cadaabka ka mid ah haddii berigii hore lugta iyo rafaadka iyo daalka nooca cadaabkiisu ahaa iminkana maskaxdu qofka kaleedayn oo hadduu diyaarad fuulayo ama gaari fuulayo fikirka haysta iyo intuu ka fikirayo documentiskiisa iyo taloma lagu qabsan doonaa oo maxaa ka soo bixi doona iyo counterkaamuu dhaafi mise waa lagu soo celin diyaaraddu may kula habsaami talow may dhiciba waxaasoo dhan inta uu ka fikiraya low xaggan uu ka raran yahay xagga maskaxda ayuu ka raran yahay sidaa darteed marar badan baa waxaa dhici karta qofku inay kaga beeganto salaadii isaga oo aanay u suuroobaynin baynu tukadaba markaa jamcigaa iyo taqdiimkaasaa laga dabaalanaya wa an yawiya alqasra maca alixraam shuruuddii bay ku jirtaa gaabin waa inuu niyoodaa markuu salaada xidhanayo inama alacmaalu binniyaat salaaddii inay tahi salaad la gaabinayo iyo inay tahi mid la dhammaystirayo asalkeedu yemuu ahaa dee asalkeedu wuxuu ahaa in la dhammaystiro asalkii haddii laga saarayo waa in niyo lagaga saaraa asalkii haddaad ka saarayso ilaa asalka la isku oga afar buu ahaayee waa inaad niyo kaga saartaa niyadaasaa lagu ogol yahay gaabinta sideedaba goorta la niyoodaana waa marka la xidhanayo innaga waxaad arkaysaa dadka qaarkoodoo kule waan dhammaystirayaa salaada marka reerkii kasoo baxayay baanan qasri niyoon qasri baanan soo xidhanin sooma dhacdo qasri baanan soo xidhaninoo waan soo ilaaway oo waan iska dhammaystiri wax soomaalida u laqimo ma garanaya taa waxa weeye sida madhabtii madaahibta kaleba macruufka ku ah gaabinta salaada iyo jamcinteedaba waxaa la niyoonayaa waqtiga la xidhanayo weeye niyadu waanlaa yatama bimuqiim qof dhammaystiraya waa inaanu ku xidhan qofkan isaga ah haddii salaadii aada gaabinayso ha ku xidhanin qof dhammaystiraya haddaad ku xidhatana dhammaystir waayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam innamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamka waxaa loo sameeyey si loogu daydo marka xidhiirhka imaamkaa tix gelinaysa kama goosanaysa waxaa kaloo u daliila rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu sanadii sideedaad xoreeyey maka baytullahi alcatiiq kolkuu xoreeyey isagaa ummadda u imaam noqonayo tukinay sideed iyo toban cishuu maka joogay ummadduu tukinaya sideed iyo tobankaa kuwii safarka ahaa iyo kuwii sii joogayba salaadaha farafartaa marka uu laba ragcadood tukado ayuu odhanaya reer makow intuu salaamo naqsado ayuu la hadlayaa jamaciyo wuxuu odhanayaa reer makow dhammaystira fa innaa qawmun safrun annagu waxaan nahay qolo socdaalehe idinku waa negidihiine dhammaystirta salaadiina dabeetana way u kacayaanoo way dhammaystirayaan way dhammaystirayaan marka isagu wuu gaabiyey isagu wuu gaabiyey waa gaabiyey markaa haddii ay dhacdo sidaa cagsigeed in lagu daydo qofkii dhammaystirayeyna waa dhammaystiraysa cabdillaahi bni cabbaas baa waxaa la weydiiyey maa baalu lmusaafiri yusallii rakcatayn ida infarada waarbacan ida atama bimuqiim waar cabdillaahi maxaa ku dhacay qofkan isaga ah ee socdaalka ah marka uu keligii iyo laba ragcadood buu tukanaya marka qof dhammaystiraya uu ku xidhana wuu dhammaystirayaa salaadiiyo waa sidee wuxuu ku jawaabay tilka sunna taasi waa sunnadii war sunnada raac waxba kale oo muranaha keenin weeye wayajuusu lilmusaafir taa hore gaabintiiba heetanna waa jamcintii isugeyntii waxaa u bannaan qofkii musaafirkaha an yajmaca inuu kulmiyo bayna aduhri waalcasr duhurkii iyo casarkiibuu isu geyn karaa fii waqti ayihimaa shaa labadooda tii uu doono wakhtigeeduu geyn karaa oo horow dhigid ama dibu dhigida wa bayna almaqribi waalcishaa maqribkii iyo cishihiina wuu isu geyn karaa fii ayi waqtihimaa fii ayi waqti fii waqti ayihimaa shaa labadooda tii uu doono wakhtigeedu geyn karaa intaa wuxuu kugu sheegay labadaas sadar qofkii musaafirkahaa sida qasriga iyo gaabintu ay ugu bannaantay jamcin baa u bannaan oo islaamku ruqsadaas u siiyey duurkiiyo casarkiibuu jamcin maqribkiiyo cishaayigiina wuu jamcin jamacaasi taqdiim buu noqon karaa ta'khiirna wuu noqon karaa macnaha horow dhigid iyo dib u dhigid iyadoo qofku kolba jaanisku haysto uu eeganayo waxayse ku yaro kala duwan yihiinuun haddii maalan uu jamcu yahay jamcu taqdiim oo maalan isagoo duhurkii joogo casarkii soo qadimaya salaada markaa joogta ha horumariyo salaada markaa joogta ayuu horumarinaya ilaan iyada waqtigeedii baa jooge ta dambena waxa loo gudbi karaa uun kolka tan hore la iska hor qaado tan horaa ku gudban jamcu ta'khiirka dibdhiga isagu shardi buu leeyahy asaasi oo muhiima shardigaasi waxa weeye marka aad salaada aad dibdhigaysa intaan waktigeedu bixin waa inaad niyootaa inaad dibdhigta matalan haddaad duhurkii socdaal ku jirtoo doonayso waktigii salaaddii duhur inaad casarka u dibdhigto dee intaa waktigeedu bixin niyood ilan lama ogolo wakti kugu dhaafa ama waa inuu ama waktigu kugu dhaafaa camal qalbiya ama camal ficliya ficliyan waa inaad u tukataa salaadii ama waa inaad qalbiga ka niyootaa inaad dibdhigta labadaa wixii ka dhexeeya waxaa loo tixgelay inaad ka tagtay yuctabar annaka taragtaha inaad ka tagtay bay noqonaysa marka dee kollay niyadaaday ku jirtaa niyaduna maaha iyadoo qofku uu isyaro makeekiyo oo uu si is yidhaahda maaha sawir kale ha ka qaadanine waa inaad salaadii xusuustaada ay kusoo dhacdaa oo inaad dibdhigto unaad qalbigaaga soo maraysaa ee aanan takalluf kale male mushkilad kale ma jirto labadaa shardi baa jira fii fii waqti ayihimaa shaa'ana wuxuu uga jeedaa labada salaadood midkuu doono waktigeeduu geyn karaa horena wuu dhigi karaa dibna wuu soo celin karaa jamcuna waa kaa waa fursad kale isaguna arrin kale wuu sii gudbay meel kaleo jamcu uu bannaanyayo salaadaha la isu geyn karo wuxuu idhi wayajuusu lilxaadir qofkii reerkiisa iska joogay waxa u bannaan filmadari marka roobku uu da-ayo an yajmaca baynahumaa labadii salaadood inuu isu keeno fii waqti aluulaa minhumaa ta hore ayuu keeni doonaa labada salaadood ta hore xaggeeduu keeni doonaa laakiin salaada hore lama dibdhigayo xaaladda madarku jiro waxaa bannaan jamac kale oo la yidhaahdo jamcu salaati taqdiiman lilmadar salaadii oo lasoo qadimo roobka dartiina loo soo qadimo ayaa jiri karta taakhiir male markaas waa taqdiim waxa u daliila xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan ibnu cabbaas ayaa soo maqlay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam sallaa bilmadiinati sabcan wa hamaaniyan aduura walcasra walmaqriba walcishaa zaada muslim min gayri khawfin walaa safar waxa uu tilmaamayaa xadiidkaasi inuu nebigu asxaabta madiine ku tukiyey marna sideed ragcadood oo wada socda waa duhurkiiyo casarkii marna toddoba ragcadood oo wada socda waa maxay waa cishaa'igii iyo maqhribkii marka riwaayooyinka qaarkood waxay tilmaamayaan cabsina ma jirin safarna ma jirin marka inuu madar iyo roob jiray baa laga qaadanaya sidaa daraaddeed gugiina waaba soo dhow yahay marka had iyo jeer maqhribka la tukado masalan ama duhurka la tukado ee roobka uu da-ayo ee laga yaabo inay adkaato jamcii cishaa'iga ama casarka in loo soo noqdo waa laska sii qadimanaya casarkii waa lasii qadimanaya maqhribkiina waa lasii qadimanaya sunnaha in sidiisa loo dabiqo wey taasaanu ayuu dee ku jiraa wanaagyo aynaan dee dadkii mar labaad loo yeedhin oo roobkii oo da-ayo inagoo tukanay maqhribkii haddaynu kala tagno dee cishaa'igii ma iman karna jamcan jamcanna laxe jeclaynu ka qabnaa marka labadii baynu isku oofsanayna salaaddii imikunbaad helaysaa jamc kolkaa dabeedna maqhribka la tukado unbaa cishaa'igii loo aqiimaya cishaa'igii oo dee afar ah waa lagu daba xidhiidhinaya nin waliba reerkiisiibuu iska tegaya waa dhammaatay reerkiisiaa ku carraaba nin waliba jamciina wuu ku xasilay waayo markaa dee loo adaamayo salaadii iyadoo roobku uu da-ayo dee waxaa la leeyahay xaya cala asalaa xaya cala alfalaax la odhan maayo alaa markuu imaamku yidhaahdo allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxameda rasuul llah alaa salluu fi rixaal alaa salluu fii rixaalikum buu leeyahy waar dadaw iskaga tukada xaafadihiinna dadaw xaafadihiinna ku tukada buu odhanaya markaa imaamkii miyuu waashay ha odhanine sunnuhu dabiqay kolkau dhaa alaa salluu fi rixaal waayo dee dadkii ma soo dhex qaadi karaan dhoobada ah dhib baana ka qabsanaya intuu kuu sheegaya waa taa marka taqdiiman buu u bannaayah labadaa baab baynu qaadanay baabkii la xidhiidhay salaada cidda xaqula inay tukiso iyo habka la isugu xidhanayo iyo baabkii socdaalka musaafirka intaasaynu ku dayn wallahu aclam san dariska maadaama waktigu inagu yaryahay ayuun baynu qaadanaynaa insha allahu tacaala su-aasha u horeysa sheekh maxamed lagu soo weydiiyey waxa weeyaan haddii aada salaada ka soo gaadho rukuuc iyadoo lagu jiro rukuucdaa miyaad tirsanaysaa mise ma tirsanaysa waa masalo khilaafiya masalan jamacoo rukuucsan kolkaad u timaado fuqahada qaarkood waxay leeyihiin waa la tirinayaa fuqahada qaarkoodna lama tirinayo oo kolley waad ku xidhan kartaa horta iyada oo sideedaba salaada marka aynu nimaadno iyadoo lagu jiro ama ha la sujuudsanaado ama ha la rukuucsanaado ama fadhiga yaree labada sujuudood u dhexeeyaba ha lagu jiro kolley ha lagu xidho meel walba way kaga xidhantaa salaada taasi waa mid mana wanaagsanaba jamiciyo tukanaya inaad dul taagnaato taasi waa mulaaxada laakiin iyagoo la rukuucsan yahay haddii aad ku xidhato ma laguu tirinaya mise laguuma tirinaya qolyaha qaarkood waxay leeyihiin laguuma tirinaya ragcadda sababtu waxa weeye bay leeyihin nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man lam yaqra' bifaatixati lkitaab laa salaata liman lam yaqra' biumi lqur'aan aw bifaatixati lkitaab salaadi uma jirto qofkaan faatixada akhriin marka ragcaddan dee adiga faatixadii baa kaa maqan marka rukuucda iskala soco ku xidhan laakiin ragcad la kaalay ragcadda ha tirsan xadiidkaa aynu sheegnay qolyaha kalena waxay leeyihiin in lee rukuucdaa lagu tirinaya xadiid kalaa khasisaya oo macnaha gaar yeelaya man adraka rakca faqad adraka salaa xadiidkaasi wuu sugmayda qofka rukuuc soo gaadhaa salaadii wuu soo gaadhay ugu horraynba kol hadduu rukuuc soo gaadhay dee salaaddii soo gaadhayo salaadda la sheegaya waa ragcaddii ayay culimo badani ku fasireen qofka rukuucda soo gaadhaa ragcaddii wuu soo gaadhaa looga jeedaa xadiidkaasaa khasisaya ayay leeyihin marka laa ba'sa haddii xadiidka khaaska la qaato oo uu tirsado qofku dhib ma leh
su-aasha labaadna waxa weeyaan haddii adiga oo dad la tukanaya qof kaadii kaga timaado ama uu kuba matagu nijaaseeyo roogii lagu tukanayay muxuu xukunkiisu noqonayaa dadkii la tukanaya jamaca ku dheganaa
qofkii nijaasi ay ku baaday ee isaga dee nijaastan soo duulduusha ay ku dhacday salaadii dee inuu soo celiyo weeye intuu nijaasta iska soo maydho dee shuruuddii salaadaa mid ka mida la waayo jamaca hadduu jiiri kari waayo uu ka bixi kari waayo wuu iska fadhiyaya ilaa inta salaaddii la dhammaystirayo goordhow buu baxayaa dabeedna salaaddii buu soo celin doonaa qofkii aan nijaastani gaadhinna dee dhib ma leh maxaa kalifaya markaa inuu ka baxa isaga u dhammaystiranaya tanina taasunbay ku dhowday adigoo ataxiyaadkii u dambeeyey ku jira oo imaama hadday waa waysadu kaa jabto muxuu xukunkeedu noqonayaa salaada macnaheedu dee waxba yaynaan ku celcelin qofka shuruuddii salaada mid ka mida laga waayo ila shuruuddii salaada waa taqaano dahaaradu ka mid baa hayda shuruuddii salaada haddii mid laga waayo qofka salaadiisii ma jirayso haddii aanay isagii jirin isagii wuu ka baxayaa dabcan laakiin dadka kale dee way iska tukanaya ila iyaga waysadii kamay burini haddii aada meherad ilaalinayso oo ay kuu suuroobi weydo adigoo baqanaya inaad jamacii tagto xukunkeedu muxuu noqonayaa xukunkii jamaca salaada qofku sidiisaba jamaca waa in lagu talagalaa oo uu qorshaystaa oo hadday u suuroobayso uu soo dhigtaa ciddii bedeli lahayd oo uu soo dhigtaa agabkii lagu ilaalin lahaa uu soo dhigtaa intaasoo dhammi haddii ay u suuroobi waayaan yuctabar annahu macduur oo dee jamca laftiisu cudurdaaru leeyi inay ka mid tahay inuu qofku naftiisa u baqayo maalkiisa u baqayo madar iyo roob jiro musaafir uu yahay waxyaabahaasaa loo tixgeliyaa cudurdaarka jamaca su-aasha kale waxa weeyaan haddii gurigaagaba jamac weyn aad ka hesho ma noqonayaa kii masaajidka oo kale oo ajarkii lagu qoraayo xadiidku nebigu calayhi salaatu wasalaam ka soo araray waxa uu leeyahay laa salaata lijaari lmasjid janba almasjid aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam salaadi kuma ansaxayso qofkii jaarka masjidka la ahaa oo masjidka dabadiisa ku tukanaya marka waa inuu yimaadaa in jamacoodu ay yimaadaan masjidka iyo halka dadka muslimiintu isugu imanayaan wey mar hadduu masjid ku dhow yahay su-aashana waxa weeyaan muxuu xukunkeedu noqonayaa qofku haddii aanu arkaynin jamacii uuse ku dhow yahay laakiin uu maqlaayo codkii taa waynu sheegna waay ta kale waxa weeyaan hadduu imaamka ka hooseeyo macnaha hadduu undergaroon hoose uu ku tukanayo masaajid imaamku ka sarreeya muxuu xukunkiisu noqonaya wn waa qofaan malaha fahmin un masaladaynu ka warramayne imaamkuna wuu sarrayn karaa ma'muumkuna wuu hoosayn karaa hadduu imaamku hooseeyo ma'muumku wuu sarrayn karaa markuu doonana imaamkaa sarrayn karaa labada siyoodba way jireen oo waa soo arooreen nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo aroortay isagoo asxaabta tukinaya oo ka sarreeya mimbarkaasuu fuushanaa dee mimbarkaasi waa fooq barkii dee waa haa fooqun wey markaa mimbarka dhakadiisu ku taagnaa jamacana wuu ka sarreeyey ka halkan isku taagayna waa nimbar mimbar fuuloo kale xadiiskaasay uga qiyaastaa fuqahada
su-aasha kale waxa weeyaan salaada jimce af soomaali ma lagu khudbadayn karaa way soo socotaa jimcadu jimcadu way noo soo socotaa maynu gaadhin
su-aasha kale waxa weeyaan haddii qiraa'adii hoos loo dhigaayo haddaad kor u qaado duhurkii iyo casarkii oo kale muxuu xukunkeedu noqonayaa adoo sahwiyey matalan
mukhaalafuu qofku sameeyey laakiin salaadu kuma burayso salaadiisu ma burayso waxyaabihii burinayay mid ka mida lamu imanin laakiin sunnadiibuu khilaafay waayo intaas inoogu dhanto bilahi subxaan